bsmi اllahi الرxman الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alih وaصxaabihi ajmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabu sunan lilimaam abi dawuud sulaymaan bn ashcaf asijistaaniy raximah اllah tacaala waxaan joognay baabu maa jaءa fii iqطaaci اlardiin dhulalka iyo waxa ku saabsan goyntooda qال الإmام أبو dاود رحمه الله تعالى xdثna cمر بن الخطاب أbو xفص qال xdثna الفryاaبي qال xdثna أbان qال cمر وهuوa بن cabdاللahi بن أbي xاaزم weyaan qال xdثnيi cثمان بن أbي xاaزم عن أbيه عan جده صخر أنa رasuul الlahi صلى الله عليه ولي وسلم نبga غزى ثقيiفan ثقيif ayuu ku duulay falamaa an samica daalika markuu maqlay arrinkaa sakhrun sakhr markuu maqlay ninkaa rakiba fii khaylin rakiba wuxuu koray fii khaylin yacnii fardooley isagoo markaa ku dhex jiro ama fardo ayuu korkooda fuulay yumiddu nebiya sala allahu calayh waali wasalam isagoo nebiga u gurmad yeelayo yumiddu isagoo gurmad u samaynayo annebiya sala allahu calayh waali wasalam oo ciidan ziyaado a marka siinayo fawajada nebiy اllaahi salى اllahu calayhi waalihi wasalama nebigii alla ayuu arkay qad insarafa isagoo tegey walam yuftax aan loo furin oo aan markaa yacni magaaladii loo furin fajacala sakhrun sakhr wuxuu gudagalay iyo ciidankii la jirayba xiinaidin goortaas fajacala sakhrun wuxuu yeelay xiinaidin goortaas cahd allaahi ballanta alle iyo wadimmatahu ammaandimmada yacnii ilaahay subxaanahu watacaala cahdigiisa cahdahu cahd allaahi wadimmatahu isku macnow ayb allaa yufaariqa inuusan ka tegin haada alqasra yacnii meeshaas ay haqiif degan tahay haada alqasra ay qasra haqiif haqiif guryahooda inuunan ka dhaqaaqin uunan ka tegin ayuu ballan alle ayuu yeelay oo ku galay xataa yanziluu calaa xukmi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam intay xukunka rasuulka isku dhiibaanay ku degaan falam yufaariqhum ma faaruqinoo kama tegin xataa nasaluu intay degeen calaa xukmi rasuulillahi sal l salam halkaa uu ugu jiray ilaa ay isu dhiibeen rasuulkii fakataba ilayhi sakhrun sakhr ayaa markaa warqad u qoray rasuulka amaa bacdu intaa kadib fa ina haqiifan haqiif qad nasalat way degtay calaa xukmika yaa rasuul allah xukunkaaga ayay ku degtay wa ana aniguna muqbilun ilayhim mid xaggooda ku sii jeedaan ahay wahum fii khaylin wahum iyaguna fii khaylin fardo yay dhexdood ahaadeen fa amara rasuulullaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wuxuu amray bisalaati jaamicatan yacnii asalaata jaamica ayuu amray ayb yacnii salaadda u imaada jaamicatan iyadoo dadka kulminaysa salaadda fa dacaa liaxmasa nebigu wuxuu u duceeyey markaa dadkii markay isu yimaadeen axmas waa qolada uu ka dhashay sakhr ayb cashra dacawaatin toban duco ayuu ugu duceeyey allaahuma baarik liaxmasa ilaahu axmas u barakee fii khaylihaa fardaheeda iyo warijaalihaa raggeeda waataahu اlqowmu dadkii baa u yimaadeen fatakallama almugiiratu bnu shucba markaa dadkii baa u yimaadeen mugiira ayaa hadlay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ina sakhran sakhr akhada cammatii eeddaday ayuu qaatay wa dakhalat fiihi maa dakhala fiihi اlmuslimuun waxayna soo gashay waxa ay muslimiintu galeen macnuu islaamnimadii way islaamtay buu ka wada fadacaahu waa u yeedhay faqaala wuxuu yidhi yaa sakhru sakhrow ina alqowma dadku idaa aslamuu hadday islaamaan axrasuu dimaa'ahum wa amwaalahum dhiiggooda iyo maalkooduba way dhowrteen fadfac ila almugiirati mugiira u dhiib oo sii cammatahu eeddadiisii fadafacahaa ilayhi waa u dhiibay wasa'ala rasuul allahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu su'aalay maa'an biyo wasa'ala rasuulallaahi wasa'ala sakhrun sakhr wuxuu weydiistay rasuulallahi sala allahu calayh ali wasalam maa'an ceel meel biyo ay ku jiraan libani sulaym ay lahaayeenoo qoladaa u sugnaaday qad harabuu ay carareen can ilislaami islaamka ay ka carareen wa tarakuu dalika almaa biyahana way iskaga tageen faqaala wuxuu yidhi yaa nebiy allahi ilaahay nebigiisow anzilniihi ideji meeshaan ana aniga iyo wa qowmii iyo qowmkayganna deji qaala waxa uu yidhi nacam haa waa ku dejiyey deg faanzalahu waa dejiyey wa aslama waxaa islaamay yacni sulamiyiin dadkii sulamiyiinta ahaa ee dhulkaa lahaan jiray baa islaamay markaa fa aatow sakran sakhr ayay u yimaadeen fasa'aluuhu way weydiisteen dhulkeenni baan rabnaa wa qaala hayruhu hayrkii waxay yidhaahdeen alaslamiyuuna makaana sulamiyiin an yadfaca ilayhim اlmaa'a intaa marka waqaala hayruhu waa iska jumla muctarida waxay su-aasheen marka fasa'aluuhu waxay weydiiyeen an yadfaca ilayhim ulmaa'a biyihii inuu siiyo ay oo u dhiibo fa abaa waa diiday sakhar faatow الnabiya salى اllahu calayh waali wasalam nebigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa nebiy allah nebiga ilaahay aslamnaa waa islaamnay waataynaa sakhran baanu u nimid liyadfaca ilayna maa'anaa biyaheenna sida noo siiyo fa abaa calaynaa waa nagu diiday fadacaahu waa u yeeray faqaala yaa sakhru ina alqowma idaa aslamuu dadku hadday islaamaan axrasuu amwaalahum wa dimaa'ahum maalkoodii iyo dhiiggoodii waa ilaashadeen fadfac ila alqowmi dadka sii maa'ahum biyahooda qaala nacam buu yidhi waayahe waa siinayaa yaa nebiy allah fara'aytu wajha rasuulillaahi baan arkayuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam nebiga wejigiisa yataqayaru doorsoomayo cinda daalika meeshaa agteeda xumratan guduud yacnii u doorsoomayo xayaa'an liajli xayaa'in xishood iyo sariig darteed ayb min akhdihi aljaariyata gabadhii uu ka qaaday wa akhdihi ilmaa'a biyihii uu ka qaaday ninkaasaa u dadaalay ayb xadiidkan marka isnaadkiisu waa daciifo cuhmaan bnu abi xaasim iyo aabbihiisaa ku jiraan ayb oo jahaalaa ku sugan iyaga ayb abaanu bnu cabdillaahi albajali ayaa haddana la gooni noqday ibnu xibbaan kitaabkiisa majruuxiinta waxa uu ku yidhi kaana miman faxusha khata'uhu wainfarada bilmanaakiir ayuu la gooni noqday alimaamu dahabina adducafaa waalmatruukiin wuxuu ku yidhi saduuqun lahu manaakiir xadiidkanna waxaa daciifiyey cabdulxaq alishbiili fi laxkaam alwusqaa ibnulqataan ilfaasina waa ku waafaqay bayaanu lahu walyahaamka ayb bayhaqina sidoo kale waa daciifiye fi sunani اlkubraa marka xadiidkan waa daciif laakiin macnaha uu sheegayana waxaa ku jirto marka ishkaal badan baa ku jira macnihiisa xataa dadka hadday gaalo ahaayeen oo dhulkoodii inta la qaniimaysto la qaybiyo ee dadkii dagaalamay milki loo siiyo gaaladaa hadday dib ka soo islaamaan dhulkaas ku noqon maayaan mana qaadanayaan ayb oo dadkii yacnii haddii dhulkoodii ama maal ay leeyihiin la qaniimaystay oo muslimiintii loo qaybiyeyoo milkigoodii uu galay hadday mar dambe soo islaamaan ninkii maalkaas iska lahaa mar ma ka hadli karan ilaa sifo sharcigaa lagu qaatay milkigiisiina waa ka baxday ninkan bay gashay gacantiisa ayb labada xaaladba naaguhuna sidoo kale waay naagta haddii la qabto iyagoo gaala ah haddii la qabto la qaybiyo ay addoon noqoto qof u noqoto yacni hadday islaamta maahan inay ka noqonayso haddana ha iskaba islaamta eh addoonnimaday baaqi ku ahaanaysaa ilaa laga xoreeyo ayb marka dhinacaana xadiidku ishkaal buu ku leeyahay walidaalika khataabi wuxuu yidhi isagu waxaa lagu xambaarayaa haddowga ansaxa xadiidkan nebiga inuu ninkaas ka dalbaday oo uu u yeelay ninkiina nebiga ayb oo gabadhan isii biyahan yacni ceelkan isii dadkii nebigu uu siiyey si uu islaamnimada ugu soo dhoweeyo oo qoladaa marka ta'niifan liquluubihim iyadoo quluubtooda yacnii la dumaayo darteed in loo yeelay nebiguna uu ninkaas iska raaligareeyey markaas oo uu isagu ka sidii qoladii hawaasin dadkii laga qafaalayba uu nebiga uga dalbaday dadkii la siisiiyey ayuu dib u weydiistay waatay siiyeen marka nebiga u oggolaadeen una celiyey macnahaas hawaasin oo kale ayaa lagu xambaarayaa laakiin xadiidku waa daciif qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu ayb cumar bnu khadaabka uu ku jira yani xadiidkana min shuyuukh abi daawuud weeyaan oo dabaqadiisu waa dabaqada dambe waa tobanaad ama koob iyo tobnaad meelahaas ayb cilmu dabaqaad marka ahamiyadiisa ayaad ogaanay marka isaga cumar baa isku magaca isku kunyada ah laakiin waa kala dabaqo qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala ahbarana bnu wahbin qaala xadaanii sabratu bnu cabdilcaziiz bni rabiic aljuhaniyu can abiihi can jaddihi ana اnabiya sala اllahu calayh ali wasalama nazla fii mowdici اlmasjidi ayb nasala wuxuu degay fii mowdici اlmasjidi masjidka booskiisii ayuu degay taxta dawmatin geed weyn oo baar ah hoostiis geed baar ah hoostiis ayuu degay fa aqaama alaaan saddex ayuu nagaaday fa aqaama alaaan saddex ayuu joogayoo uu nagaaday uma kharaja ilaa tabuuk ayuu u baxay wa ina juhaynata juhayna laxiquuhu way soo haleeleen biraxabati meesha araxaba ayay ku soo haleeleen faqaala waxa uu yidhi lahum uu ku yidhi iyaga man ahlu dilmarwa ayb man waa ayo ahlu dilmarwa qaryadaas yacnii marka dilmarwa waa qaryo ama tuulo ku taallay waadilqura yacnii tuuladaa dadkeedu waa ayo ayuu yidhi faqaaluu waxay dhaheen banuu rifaacata min juhayna banuu rifaaca weeyaanu reer juhayna faqaala waxa uu yidhi qad aqdactuhaa libanii rifaaca ayaan dhulkaa u gooyey magaalada tuuladaas faqtasamuuhaa way qaybsadeen fa minhum waxaa ka mid ahaa man baaca qof gaday wa minhum man amsaka qof iska haystayna waa ku jiray facamila ka shaqaystay uma sa'altu abaahu baan weydiiyey cabdalcasiis can hada alxadiid faxadaanii bibacdihi qaarkii buu ii sheegay walam yuxadinii bihi kullihi walam yuxadinii bihi xadiidka iima sheegin kullihi dhammaantiisa ayb xadiidkan marka isagu isnaadkiisu waa isnaad xasan ayb cabdulcasiiz bnu rabiic wahuwa bnu sabrata bni macbad aljuhani weeyaan saduuqun xasanu اlxadiid awowgii sabra ayaa la yidhaahdaa wa huwa sabratu bnu macbad aلصaxaabiy weeyaan sida alxaafid اlmundiri sida uu leeyahay ayb bayhaqina sidaasoo kale ku soo saaray ayb raxabadana dhulka waasaca oo bannaanka banka ayb xadiidkan marka wuxuu ka dhigay hadda sabratu bnu cabdilcasiiz bni rabiic aljuhaniyi can abiihi waa cabdulcasiiz ayb can jaddihi waa sabra isagana ayb lanna waxaa weyan cabdulcasiiz ibnu rabiic ibnu sabra ibni macbad aljuhani cabdulcasiiz ibni rabiic ibni sabra ibni macbad aljuhani ayb marka sabratu bnu macbad yaa xadiidka min musnadi sabra tuxfat اlashraafka waxaan u malaynaa inuu leeyahay xadiidku waxaa weeyaan can abiihi can jaddihi ay jaddu abiihi oo macbad marka inuu ka dhigayo min musnadi macbad ayb laakiin bayhaqi iyo mundiri iyo kulligood xadiidka waa min musnadi sabrata bni macbad aljuhaniy xadiidkanna marka baabka tarjamada isagu waxay iska leeyihiin nebiga dhulgoyn buu sameeyey ayb dhulgoyntaas uu sameeyey qoladaa uu u gooyey waxbay ku milkiyeen marka ile haddayba iska gadeen ninkii aan ninkii ninkii doonana waa iska gaday ninkii doonana waa haystay waa ka shaqaystay mar hadday gadi karaan waa dhulay leeyihiin marka ayb oo haddii marka imaamku masaalixda caamkaa waxa uu dhulka u bannaan oo kale hadduu dad u gooyo waxaa lagu milkin karaa masaalixda mushtaragga lagu yahay oo dadkoo dhan ay mushtaragga ku yihiin waxaa lagu milkin karaa inuu imaamku u gooyo dadka qaar haddaysan ahayn de macaadin iyo waxyaabo noocaas haddaanay ahayn dhul iska caadiya ay iska tahay qaala xadaanaa xusayn bnu caliyin qaala xadaanaa yaxya yacni bna aadam qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash can hishaam bni curwa can abiihi can asma'a binti abi bakrin ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh ali wasalam nebiga aqdaca zubayra zubayr buu u gooyey nakhlan meeshaa nakhl marka waxaa weeyaan maal cayntiisu ay daahir ahayd ay muuqatay nafcigiisuna uu muuqday sida macaadinta oo kale ah ayb ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh ali wasalam rasuulka aqdaca zubayra zubayr buu u gooyey nakhlan meeshaa marka ardadaa naql ayuu u gooyey ayb anna marka baabka iyo waa isleeyihiin oo nebigu sal l slam sidaas uu yeelay ayb abu cubayd alqaasim bnu sallaam kitaabu اlamwaal wuxuu ku yidhi amaa iqdaacu الnabiyi salى اllahu calayh ali wasalam aلzubayra ardan daata naklin wa shajarin goynta uu nebigu u gooyey zubayr dhul timir badan oo geeda badan fainaa naraaha alarda alatii kaana rasuulu اllahi sal ly slam aqdacaha alansaariya faaxyaaha wacamaraha uma tarakaha biطiibi nafsin minhu faaqdacahaa rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam lizubayr dhul wuxuu ahaa nebigu u gooyey nin ansaariya ayaan markuu tactacbaday ayuu iska dhaafay waa soo celiyey marka isagoo naftiisii ay u wanaagsan tahay markaasuu haddana zubayr u gooyey nebiga sal l slam meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa dhulka haddii manaafacaad leeyahay dhulbeereed uu yahay oo dad loo gooyo haddaysan ku shaqaysanaynin oo aysan waxba ka soo saaraynin in markaa inta laga qaado cid ka shaqaysanaysoo dadkiina shaqo uga abuuri karto in loo dhiibo markaas oon dhulka la xayirin marka qof uusa iska xayiranina in la camiraa sharcigu dhulka uu aad ugu tirtirsiinayaa dadka alimaamu nawowi sharaxa muslimka wuxuu leeyahay wafii hada daliilun lijawaasi iqdaaci alimaam arrintan waxay daliil u tahay imaamku inuu waxgooyi karo faama alardu almamluukatu libeyti ilmaal dhulka baytulmaalku leeyahay falaa yamlikuhaa axadun qof milkin karaa ma jiro ilaa biiqdaaci ilimaami inuu u gooyo maahna uma taaratan yuqdacu raqabataha mararka qaar waxaa loo goynayaa dhulkaas cayntiisa ayb wa yumallikuhaa waa milkisiinaya alinsaana qofka yaraa fiihi maslaxatan oo ka dhex arkayo fayajuusu marka waa bannaantaha taas ayb wayamlikuhaa waana hananayaa kamaa yamliku maa yucdiihi min addaraahimi waddanaaniif qofkii la siiyeyna sida dirhamka iyo dinaarka la siiyaba uu u leeyahay ayuu dhulkaa u yeelanayaa wa ama almawaatu dhulka dhinsan oo aan noolayn isaga fayajuusu likulli axadin ixyaa'uhu qof walbaa noolaysan kara baabka soo socdoona ku imaanayaa walaa yaftaqiru ilaa idni اlimaam imaamka idinkiisan uma baahna dhul aan masaalix dan guud aan ahayn maslaxada caamka dhulkiisu baytulmaalku leeya dhulka danta guud iyo iska ah dhulka laakiin aan dan guud ahayn oo dhulkan iska cid leh aysan jirin oo iska bannaan imaam warqad iyo idinkii isaga lama rabo ninkii tago oo muslima waa noolaysan ninkii ceel ka qoto ninkii intay xaarxaarto yacnii wax ka samaysto isagaa iska lahaanaya ixyaa ulmawaad wuxuu ku leeyahay dhul ou noolaystay inuu yahay ahaan ayuu ku leeyahay ayb hada madhabu malik washaaficiyi waljumhuur waa madhabka imaam maalik imaamu shaafici iyo jumhuuru ahlilcilmi ay qabaan abu xaniifana wuxuu yidhi dhulkaas xataa lama noolaysan karo iyadoon imaamku idmin ayb hadday dhibaato iyo fidno ka dhalanaysa iyo isdil iyo isboob waxaa fiican marka in markaas madaxda ama maamulka markaas jira inuu gooyo dhulka hadday isboob iyo dhibaata ka imaanayso ayb qaala xadaanaa xafs bnu cumar wa muusa bnu ismaaciil almacnaa waaxidun qaala xadaanaa cabdullaahi bnu xasaan alcambariyu ayb qaala xadaatnii jaddataaya safiyatu wa duxaybatu waxay ii sheegeen buu yidhi safiya iyo duxayba ayb labadeydii ayeeyo ibnataa culaybata ahayd culaybo labadeedii gabdhood wa kaanataa rabiibatay qaylata binti makrama ayay rabaa'ib u ahaayeen wa kaanat jaddata abiihimaa ayb wa kaanat waxay ahayd culayba jaddata abiihimaa aabbahood ayeeyadiis bay ahayd annahaa akhbarathumaa waxay u sheegtay culaybo labadaa gabdhood qaalat waxa ay tidhi qadimnaa calaa rasuulillahi baan u soo galnay sala allahu calayh waali wasalam qaalad waxay tidhi taqadama saaxibii baa soo galay rafiiqaygii tacnii xurayta bna xasaan ayay u jeedaa waafida bakri bni waa'il isagoo markaa reer bakri bni waa'il waafidkooda xaal uu yahay qoladaa reer bakri bni waa'il waafidkoodii isagoo fabaayacahu cala alislaami islaamkiibuu kula mubaayacooday nebiga calayhi korkiisa wa calaa qowmihi iyo qowmkiisaba uma qaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay uktub baynanaa wa bayna banii tamiim annaga iyo reer banii tamiim dhexdeenna waxaad noo qortaa bidahnaa meesha dahnaa la yidhaah waa beled bilaadi tamiim ka mida meeshaas noo kala qor buu yidhi annaga iyaga dhexdeenna dhig meeshaas ayb anlaa yujaawisaha ilaynaa minhum inuusan noo soo dhaafin meeshaasi axadun qof iyaga ka mida ilaa musaafirun inuu yahay maahane musaafir ow amase mujaawirun inuu annaga nala soo darsaaya maahane ayb siaan noo kala qorbiyo faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam uktub lahu u qor yaa hulaamu wiil yahow bidahnaa u qor ninkan dhulkaas u qor inay dhulkaa yacnii aynan reer bani tamiim soo dhaafi karin meeshaas falammaa ra'aytuhu markaan arkay bay tidhi qad amara lahu bihaa inuu u amray shukhisa bii waa layba argagixiyey indhahaygii baan kor loo taagay waa argagaxay bay ka wadaa wa hiya waطanii wa daarii dhulkaas dahnaana waa waddankaygii iyo daartaydii degmadaydii waayatay faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innahu lam yas'alka kuma su'aalanin assawiyata wax eg oo min alardi dhul ah kuma weydiisanin id sa'alaka markuu ku su'aashay innamaa haadihi dahnaa'u dahnaa'dan cindaka adiga agtaada muqayadu اljamali ayb geela yacnii meesha uu markaa ku dabramo yay tahay wa marca alghanami ariga daaqiisa waa meesha uu daaqo wa nisaa'u tamiim wa abnaa'uhaa naagaha reer tamiim iyo ilmahoodana wara'a daalika kaas gadaashiisa waa ayb faqaala waxa uu yidhi nebigu sal ll slam amsik yaa ghulaamu ka joogi wiilow sadaqat almiskiinatu haweenaydii miskiinadda ahayd run bay sheegtay almuslimu aqulmuslim muslimka muslimka kale walaalkiis weeyaan yasacuha almaa'u washajaru geedaha iyo biyaha ayaa deeqo yanii geedaha dhulbeereedka iyoyanii dhulka waxaan u jeedaa dhulka daaqa iyo dhulka biyaha leh oo biyuhu ay iska fadhiisaan ceel nin qotay lagama hadlayo dhulka ay biyaha galaan oo kale oo biyogalka leh oo godan oo ilaahay sidaa u sameeyey biyaha galaan iyo meelaha daaqa iyo muslimiintao dhana isla leh qof gaar u leh ma laha walidaalika biyahaas inuu qof inta kor fadhiisto iska iibiye ma bannaano haddaa u soo hormarto dadka adaa uga xaqle ka dhammaysa tag ka tag dadka kale u daa biyaha markaa adiga aragtood u soo hormartana inaad seero weyn aad marka ooda ma aha ama biyihii inaad dadka ka celisid si daaqa aan lagula wadaagin ilaa haddii biyaha layska celiyo daaqiina waa u dhammaatay kaliga ayaa yeelanaysa marka taasoo kale lama rabo laakiin ceel adi aad qodatay ood matoor saaratay cid kula leh maayb wayatacaawanaani yacnii way iskaga kaalmaynayaan cala alfattaani ayb fattaankana way isaga kaalmaynayaan su'ila abu daawuud waxaa la su'aalay can ilfattaan faqaala shayطaan shayطaankii buuli xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro safiya iyo duxayba ibnatay culayba oo jahaala ay ku sugan tahay darteed saasoo ay tahayna xaafid ibnu xajar fatxulbaariga waa ku xasaniyey xadiidkan ayb muqayaduljamalna wuxuu ka wadaa meesha geela daaqo wa masarxa u aho uu daaqo ayb yacnii waxay ka wadaa geelaa ku dafranoo geela kama tago waa meelu iska daaqo un joogto u daaqo ayb xadiidka marka fiqiga laga qaadanaya waxaa weeye meesha daaqa ah inaan la goy karin dowladdu uma bannaano inay goyso meelaha daaqa oo ay dad siiso ninkaan marka dahnaa buu rabay waana dhuldaaq dhuldaaqsimeed rasuulka ilaahi dhulkaas ii gooy reer bani tamiimeynan ii soo dhaafin waa loo qori rabay naagtii baa waxay tihi dhulkan dhul geela daaqa waaye iyo geela reer bani tamiim iyo naagihii ilmihii iyaana jooga meeshii oo haddii geeloodii meelow daaqa la waayo oo nin la siiyo waa la'anayaan iyaguna meesha inay ka guuraan oy ka salkacaana ka dhalanaysa marka taasataasoo marka fiqiga marka xadiidka laga qaadanaya saas yasacuha almaa'u washajarna waxaa weeyaan labadaas marka deris wanaag inay iskugula noolaadaan weeyaano wuxuu farayaa marka xusnu lmujaawara shaydaankana waa iskaga kaalmaynayaanoo macnaha waxaa weeyaan wixii shaydaanka wasaawistiisa iyo umuurihiisana waa iskaga kaalmaysanayaan ayb qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanii cabdulxamiid bn cabdilwaaxid qaala xadaatnii ummu januubin bintu numayla can ummihaa suwaydata binti jaabirin can ummihaa caqiilata binti asmara bni mudaris can abiiha asmara bni mudaris qaala ataytu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebigaan u imid fabaayactuhu waan la mubaayacooday faqaala wuxuu yidhi man sabaqa ilaa maa lam yasba man sabaqa qofkii u hormaro ilaa maa lam yasbiqhu ilayhi muslimun muslim wuxuusan uga hormarin isagoo hortiye qofkii u hormaro fa huwa lahu isagaa iskale isagaa iskale macnaha ayb man sabaqa qofkii u dhaqo oo u hormaro ilaa maa shay lam yasbiqhu muslimun muslim ounan uga hormarin ilayhi shaygaa u hormarin fa huwa lahu isagaa iskale qaala waxa uu yidhi fakharaja annaasu dadkii way baxeen yatacaadowna iyagoo tallaabsanayo yatakhaatuuna iyagoo aad u tallaabsanayo oo nin walba uu isleeyahay ninka kale ka hormar adiga ayb bani aadamku wax ka dhul jecel bani aadamku yanii dhulku aadu u jecel yahay marka markuu nebigu sidaa yidhi dhulkii dhinsanaay baa lagu yaacay oo nin walbaa marka yaan lagaaga hormarin qayb adiga marka oodo ayb oo nin walbaa marka kullu minhum yasbiqu saaxibahu fi اlkhai calaamaysiga iyo yani yatakhaatuuna waxay noqonaysaa marka way kaloo noqon kartaa yani mid kasta uu calaamaysiga uga hormarayay kan kale ayb xadiidkan marka cabdulxamiid ibni cabdilwaaxid ayaa ku jira sanadkiisa wa huwa majhuulun ayb dadka ka sarreeya asmar ibnu mudaris iyo raggaasoo dhan iyaga laftirkooda jahaala ku sugan ayb mundirina mukhtasarka abu daawuud wuxuu ku yidhi hariibun ayb abulqaasim albagawi buu wuxuu ka soo guuriyey walaa aclamu bi hada اlisnaadi xadiiثan hayra hada ayb saa ay tahay bukhaari marka taariikhuulkabiirka wuxuu ku yidhi ibnu sakanna sunankiisa uu ku yidhi ninkaa asmar lahu suxbatun bay dhaheen iyadoo saa ay tahay ayb ayb qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala xadaanaa marka tanna waxaa weeyaan waa ixyaau ulmawaadki baabka soo socdayna ku imaanay tahay qaala xadaanaa axmed ibnu xambal qaala xadaanaa xamaad ibnu khaalid can cabdillaahi bni cumar can naafic can ibni cumar ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga aqdaca zubayra zubayr ayuu u jaray xudra farasihi faraskiisa tallaabadiisa inta uu tallaabsado faraskiisa ayuu u gooyey ayb ay qadra maa tacduu cadwatan waaxidatan inta ay hal jeer booddo ay tallaabsato ayb xataa qaama intuu markaa ka istaago ana ana nabiya sala allahu calayh ali wasalam aqdaca zubayra zubayr buu u jaray xudra farasihi faraskiisa tallaabadiisa fa ajraa farasahu faraskiisiibuu markaa socodsiiyey xataa qaama intuu ka istaagay uma ramaa bisawdihi ayuu tuuray jeedalkiisii faqaala waxa uu yidhi acduuhu siiya min xaysu balaqa sawd meeshii uu jeedal ku gaaro intii dhul ah siiya dhulkaabaa marka zubayr loo gooyey iqdaaci buu daliilu yahay midkaan isagunayb xadiidka marka isnaadkiisu cabdullaahi bni cumar alcumari ayaa ku jiro waana daciif ayb ninkaabaa xadiidka markaa ku jiro ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weyaan fii ixyaa'i ilmawaati dhulka dhintay ee aan camirnayn noolayntiisa ayb almawaat marka la leeyahay waa dhul hadda ka hor milki usoo horreynin haddii milki usoo hormaro qofkii iska lahaaba uu joogo ama dadkii ka dhaxlayba ay joogaan dhulku kharaab baha iska ahaado haddii la doonee qof inuu qaataa uma bannaano nacam dhul aan cidno lahayn ee dhinsan oo noolayn noolaysigiisa waxaa lagu milkiyaa dhulkaas in la noolaysto imaamka idinkiisana shardi uma aha ayb maxaa yeele sharcigu wuxuu aad ugu dadaalaa dhulalka dhulka in la camiro la nooleeyo ayb iyuu aad ugu dadaalaa qaala xadaanaa abu muusa moxamed bnu lmuhanaa wahuwa abu muusa zamin qال xdثna cبdالوhاab qال xdثna أyوب qال xdثna أyوب عن هiشhاm بن cروة عن أbيه عن سacيiد بن زaيد عن النبي slى الlه عليه لي وsلم qاal nebigu waxa uu yidhi man أxyaa أrضan dhul qofkii nooleeyo ardada oo meyitatan dhimatay fahiya lahu fahiya ardadaasi lahu isagay u sugnaatay walaysa lcirqin walaysa uma ahaanin lcirqin xidid daalimin qofkiisa uu dulmi sameeyey xaqun wax xaqa uma sugnaanin xididku isagu daalim ma noqdo dabcan sida la ogyahay ayb xididkan cirqigana marka waxaa loo jeedaa xididka geed aad tallaashay geedkii yacnii qof daalima oo booli yacnii aan dhul uusa lahayn oo kale ayuu geed ku tallaashay geedkii xididuu yeeshay geeduu noqday waa u baxay xaq ma le marka geedkaasi xaqiisu marka waa maxay ninkii iska lahaay dhulka wuxuu dhihi karaa markaa iga siiba geedahan geedkan intaasoo sanow nool yani uu socday iyo hadda haddii la siibo waa baaba'ayaa iyo ma jirto xaq ma leh dhulkii marka waa laga siibayaa meeshau raba ha geysta man axyaa ardan dhul qofkii nooleeyo dhulka oo mayitatan dhimatay fa hiya lahu isagay u sugnaatay walaysa licirqin cirqina uma sugnaanin daalimin oo qofkiisa uu yanii daalim yahay xaqun xaqa uma sugnaaninoo xaq ma leh ayb xadiidka marka qaybtiisii hore waxay tilmaamaysaa baabka ayb dhulka marka maxaa lagu noolaystaa waxaa lagu noolaysan karaa ceel in laga qoto waxaa lagu noolaysan karaa in lasoo wareejisto beer in lagu falo iyo anwaacda wax allaale wixii nafci tusayo oo dhan dhulka waa lagu noolaysan karaa ayb haddii dhulkii oo iska dhinsanoo jiq ah qofkii intuu yimaado makiinado keensado oo makiinadihii geliyo oo geedqaad ku sameeyo dhulku waa noolaysta qofkaanwalbaa wii sida curfiga markaa jira umbaa lagu noolaystaa walaysa licirqin daalimin xaqunna macnaheedu marka waxaa weeyaan saas aan sheegnay ayb yaxya bnu aadam wuxuu yidhi ixyaau اlardi an yustakhraja fiiha caynan dhulka noolaysigiisa waa in lagala soo baxo il in laga burqiyo ow qaliiban ama ceel yaroo gorof ah ow yasuuqa ilayha almaa ama inuu biyo u soo jiido dhulkii yani farow soo qaaday webigu ka soo qaaday dhulkiibuu keenay dhulkaa waa la noolaystay ayb wa hiya ardun lam takun fii yaddi axadin dhulka la noolaysanayna waa dhul aan qof gacantiis ku jirin qablahu isaga hortii yasracuhaa uu beeranaya ow yastakhrijuhaa ama wax kala soo bixi jiray ayb xataa tasluxa lizarci fahaadihi lisaaxibiha abadan qofkeeda iskala kaa weligeed laa takhruju can milkihi milkigiisa ka bixi mayso wain catalahaa bacda daalika ayaan hadduu meesha beere ka falfashay hadduu doono haba cadilee wuxuu leeyahay yaxya bnu aadam milkigiisa waayo weli ayb noolayso un baa la leeyahay haddii loo baahdo maslaxa loo arko imaamku dhulkan ama nooley ama waa lagaa qaadayaa buu leeyahay laakiin nin intuu iskaga tago iska fariisto meesha alaabihiisa dhigta maya ayb xadiidkan buu marka sheegay ayb fahada idnun min rasuuli illah sal ا ly slam fiiha linnaas fain maatan hadduu dhinto fahiya liwarahatihi walahu an yabiicaha in shaa ninka dhulka noolaystana hadduu doono waa iibsan karaa haddii uu doonana ou dhintana dhaxaltooyadiisa qaadanayso ayb ayb qaala xadaanaa hanaad bnu sariy qaala xadaanaa cabdatu can muxamedin yacni bna isxaaq can yaxya bni curwa can abihi ana rasuula اllahi sal l slama qaal man axyaa ardan dhul qofkii noolaysto fahiya lahu isagay u sugnaatay wadakara milahu qaala falaqad khabaranii aladii xadaanii wuxuu ii sheegay kii ii sheegay hada alxadiida ana rajulayni laba nin ikhtasamaa ilaa rasuulillahi nebigeena ay usoo doodeen sala اllahu calayh ali wasalam harasa axaduhumaa midkood uu tallaalay naqlan timir fii ardi alaakhari kan kale dhulkiisau timir ku tallaashay nin dadow dhulkiisa ayuu timir ku tallaalay geetimireeda ka baxay faqadaa lisaaxibi اlardi biardihi nebiga wuxuu u xukumay kii dhulka lahaa dhulkiisa wa amara saaxiba annakli timirta ninkii iska lahaana wuxuu amray an yukhrija inuu bixiyo naklahu geetimireedyadiisa minhaa dhulkaas inuu ka rarto yani kii dhulka lahaa inay geetimireedka la siin maayo isaga maleh geetimireedkaas dabcan ayb markaa kan waxaa la leeyahay adii dhulkaaga ad leedaadna geetimireedkaaga raro meeshaad doonta geyso ama ha kuu baaba'o ama ha kuu noolaado aday ku jirtaa haddii laakiin ninka dhulka lahaay ay isfahmaan uu yidhaa war geedahan anaa kaa gadanayo iska bax laak dhulka iga tag oo geedihiisi uu ka gato waa kala gada karaan maxaa yeele geedaha ninkan waa iska leeyahay isaga geeduu ninkan waa leeyay kana dhulkuu leeyahay saasaa la kala xukumay marka hadday iyagu isku afgartaan ninkan geedihiin u ka tago ninkan u daayo waa la yeeli karaa haddii uu yidhaha war geedahaagana ma raba iga goosana waa geedku waa la shafaya ayb meeshii waa laga qaadaya qaala waxa uu yidhi markaa falaqad ra'aytuhaa waan arkaayay uu yidhi timirtaasi wa innahaa iyada oo la tudrabu usuuluhaa jiriddeeda la garaacayo bilfu'uusi masaar iyo faas lagu dhufanaayo wa innahaa iyaduna la nakhlun bay ahayd timir cummun dheerdheer timir aad u dhaadheer bay ahayd xataa ukhrijat minhaa intii dhulkaa laga saaro laga bixiyey cummun waxaa weeyaan ay tiwaalun timir dherdheer ayb xadiidka isagana marka wuxuu tilmaamayaa ardada oo maqsuubada oo xoogga lagu qaato qofkeedu inuusan dhulka lahayn wixii uu ku sameeyo ama ka raraa la leeyahay ama aday ku jirta saa doontayan hadduu guri ka dhisto dhul uusan lahayn fuji baa la leeyahay guriga dhagaxda qaada haddaa rabto adiga meeshaa doonta geyso ku dhiso wixii uu ku samaysto waa raraya hadday ka baaba'aan say jirta ayb ninkan dhulkiisa oo bannaanuu rabaa isaga qaala xadaanaa axmed bnu saciid addaarimiyu qaala xadaanaa wahbun can abiihi can ibni isxaaq biisnaadihi wamacnaahu ila annahu qaala cinda qowlihi marka uu yidhi makaana aladii xadaanii haada faqaala wuxuu yidhi rajulu min asxaabi الnabiyi salى اllahu alayh ali waslm nin asxaabta nebiga ka mid ah waakharu danii annahu abuu saciidin اlkhudriy faana ra'aytu rajula ninkii baan arkayay yadribu isagoo garaacayo fii usuuli اnakli timirta jiridaheeda qال xdثna أحمد بن cبdة الآmuلي qال xdثna cبداللahi بن cثmaan qال xdثna cبداللahi بن المبارك qال أخبرna نافع بن cمر عن بن أbي مuلaykة عن curوة qاaل أشhهد أنa رasuul الlahi slى الlه عليه لي وsلم wxaan marqaati ka ahay rasuulka qضاء inuu xukumay أنa الأرضa dhulka arduلlaahi ilaahay dhulkiisu inuu yahay واlcibaada addoomuhuna cibaadالlahi inay yihiin وman xyaa mawaatan dhul dhintay qofkii noolaysto fahuwa أxaqu bihi isaga ku xaqnimo badan jaaanaa bi haadaa kan wuxuu nooga yimid waxaa noola yimid wuxuu noogaga yimid can اlnabiyi sala اllahu alayh waali wasalam alladii jaa-uu bisalaati canhu nebigii ay salaadda kala imaadeen oo salaaddiiba ay nooga keeneenaa tanna ay nooga keeneen yanii nebiga salaadana looga soo wariyey oo salaadda axkaamteeda ay nooga soo wariyeen ayaa xukunkaanna ay nooga soo wariyeen ayb ninkii dhul noolaysto inuu isagu leeyahay dhulka marka milki marka la leeyahay milki mucayana laga hadlaya qofku sifaha wax ku milkin karana waa inuu gatay dhulka in loo hibeeyey oo la siiyey iyo in yacnii waxaa weeyaan dhaxal iyo wax la mida uu ku helay siyaabahaas inu ama sifo kale oo sharci ah inuu dhulka ku helo haddii aan intaa la haynin dhulkuna dhul jiq iska ah uu yahay oo kayn ah cid iskale hadda aanay jirin qofkii marka waxaa weeyaan noolaysta iskale sida xadiidku uu tilmaamayo ayb maxaa yeele noolaysiga dhulka la noolaystaa muslimkana danaa ugu jirto wixii soo mara meeshaas dadka meeshaas ka agdhow danbaa ugu jirto qofka noolaysanayana danaa ugu jirto ayb marka wax aad u fiican waayo dhulkii intuu aad u tiro bato dhulkii aanan laga shaqaysanin ma fiicno qofkii ka shaqaysa lahayna aan markaas la siinin sharcigoodaan qofkii ka shaqaysa lahayna uunan siinaynin cariiriyay noqo lahayd marka ma yeelin sidaa sharcigmilkiga dadkana waa layska ilaaliyey dhulkii bannaanna dadkii waa loo balmiyey cadaalad saas qaala xadaanaa axmed bnu abdaqaala xadaanaa axmed bnu xambal qaala xadaanaa moxamed bnu bishrin qaala xadaanaa saciid can qataada can اlxasan whuwa saciid bn abi caruuba can qataada can اlxasan can samura can الnabiy sal l slm qaal man axaada xaa'idan man axaada qofkii wareejiyo xaa'idan deyr calaa ardin dhul ku wareejiyo fahiya lahu isagay u sugnaato asaa iska leh xadiidkan marka waa riwaayat اlxasan can samura ayb waana laysku khilaafay saad ogtihiin yani samaacuhu can samura ayb khilaaf dheer baa ku jiro laakiin marka baabkan axaadiid badan baa ku sugan oo saxaabada ka soo aroortay qaala xadaana axmed bnu camr bni sarf qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii malik qaala hishaamu alcirqu الظaalimu an yaqrisa الrajulu qofka inuu tallaalo weeyaan fii ardi hayrihi dhulowsa lahayn hayrkiis dhulkiis ayuu tallaalayaa fayastaxiqahaa bidaalika sidaabuu markaa ku mutaysanayaa ayb sidaabuu ku mutaysanaya qaala maalikun waalcirqu الظaalimu kullu maa ukhida wax kastoo la qaato way wax kufira la qodo waqurisa la tallaalo bikayri xaqin allaale wixii la faago oo la tallaalo xaqdarro lagu tallaalo lagu qodo ayaa cirqi xidid xidid dulmi kaas w dulmi xididkiisa kaas weeyaan qaala xadaanaa sahlu bnu bakaar qaala xadaanaa wuhayb bnu khaalid can camr bni yaxya can ilcabbaas asaacidiy yacni ibna sahli bni sacdin can abi xumaydin isaacidiyi qaal qadowtu maca rasuuli illahi sal l slm tabuuk nebiga ayaan tabuuk kula duulay falamaa ataa markuu yimid waadiya alqura markuu yimid ida mra'atun waaban haweeney fii xadiiqatin lahaa beer ay leedahay ay dhex joogtaa faqaala rasuulu llaahi sal اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi liasxaabihi ikhrusuu yani odorasa ayb fakharasa rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama waa odorasay nebiga wuxuu ku odorasay oo ku qiyaasay casharata awsuqin beertan yani wax ka soo bixi karo bal fiiriya oo odorasa qiyaasan nebigu marka wuxuu ku qiyaasay toban wisqi faqaala lilmar'ati haweenaydii wuxuu ku yidhi axsii tiri maa yakhruju minhaa wax ka soo baxayo qaala waxa uu yidhi faataynaa tabuuka tabuuk ayaanu nimid faahdaa maliku aylata meliku ayla meesha ayla la yidhaahdo ayla marka waxaa weeyaan waa beled shaam ku yaallo badle xeeb ayb faahdaa meliku aylata ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh waali wasalam baqlatan buu u soo hadiyeeyey baydaa'a cad wa kasaahu burdatan marana waa go'na waa marshiyey wa kataba lahu waa u qoray yacnii bibaxrihi baddiisiina magaaladiisaas bibaxrihi yacnii bibaladihi beledkiisa beledkiisii baa marka uu u qorayoo waa u daayey marka qaala falammaa ataynaa markaanu nimid waadiya alqura markaan ku soo noqonnay qaala lilmar'ati haweenaydiibu wuxuu ku yidhi kam kaana fii xadiiqatiki beertaadii imisay noqotay qaalat casharatu awsuqin toban wusqi harsa rasuulillahi sal slam qiyaastii nebiga sal l slam faqaala rasuulu llahi sal allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi innii mutacajilun anigu waan degdegayaa ku degdegayaan haylalmadiinati madiinaan u degdegayaa faman araada qofkii raba minkum idinka idin ka mida an yatacajala inuu degdego macii ou ila degdego falyatacajal ha soo degdego xadiidkan marka mudaabaqada baabka uu la leeyahay maxay tahay naagtaasi nebiga beerteedaas waa u qirayoo waa u sugay ayb mana ka qaadin beerteedaas maxaa yeelay waxay ahayd liannahaa kaanat min alixyaa noolaysi dhulkii iyada marka intay timid bay dhulkii samaysatay beeray ka samaysatay sidaasay ku mulkisay nebigana marka waa u qiray taqriirka nebiga ayaa marka maxalushaahidku yahay naagtana dhulka meel dhul bannaan waayo dhul aan deegaan meel la degan yahay maaha hadda laysdhihi karo daday ka dhaxashay iyo daday ka gadatay iyo dhul la dhihi karana ma ah meel markaa bannaan inay ahayd baa dhici karta marka saa darteed nebigu iqraarka uu u sameeyey naagtaa dhulka yaa ku siiyey iyo aanu dhihin yaa deliil u ah axyaa in dhulka lagu qaadan karo ayb qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu khiyaad qaala xadaanaa cabdulwaaxid ibnu ziyaad qaala xadaana alacmash can jaamic bni shadaad can kulsuum can zaynaba annahaa kaanat taflii ra'sa rasuuli illahi sal l slam zaynab waxay markaa yanii ay wasaqda iyo ka bixinaysay madaxa nebiga sala allahu calayh ali wasalam rasuulka madaxiisa ayay qashinka ka saaraysay ka bixbixinaysay ayb waa zaynab bintu rasuulilah zaynab binti jaxsh wa cindahu imra'atu cuhmaana bni cafaan cuhmaan xaaskiisii ayaana markaa nebiga agtiisa ahayd wa nisaa'un iyo naago min almuhaajiraati muhaajiraadka ka mid ah wa hunna iyaguna yashtakiina ay sheeganayaan manaasilahunna guryahooda ay ka cabanayaan annahaa tadiiqu calayhinna inay cihiiri ku tahay korkooda wayukhrajna minha lagana bixinayo guryaha waana laga saaraayo waana lagu cihiiri fa amara rasuululahi sal l slam nebiga wuxuu amray an tuwarata in la dhaxal siiyo duura almuhaajiriin muhaajiriinta guryahooda annisaa'a naagaha la dhaxal siiyo nin muhaajiri ah guriguu ka dhinta naagtaa qaadanayso dhaxlayso famaata cabdullaahi ibni mascuud waa dhintay fa waritathu imra'atuhu haweenaydiisii baa dhaxashay daaran bay dhaxashay guri bilmadiinati oo ku lahaa hadalkan marka zaynab binti jaxash miyaa sidaan dhehaysana famaata cabdullaahi bnu mascuud fawaritathu imra'atuhu daaran bilmadiinati macquul lianna zaynab waxay ahayd naagihii rasuulka tii ugu horrayso raacday nebiga markuu nebigu dhintay xaasaska nebiga iyadaa ku xigsatay horay u dhimatay wax badan nebiga kama dembaynin oo waxay ahayd nebiga waa ka yidhi ta aniga iigu soo haleeli og waxaa weeyaan agarukunna yadan adwalu kunna yadan hata idinkugu gacan dheer markaasi waxay yidhaahdeen gacmaheennii baan qiyaasnay oon tirinay fiirinnay nebiguna marka wuxuu ka wadaatay idinkugu gacan dheerteed idinkugu sadaqa baadan zaynab binti jaxashay ahayd iyadaa markii dhimatayba cabdullaahi binu mascuudna wuxuu dhintay soddon iyo xoogaagii soddon iyo saddexdii meelahaasu dhintay see marka u dhihi kartaa naagtiisii baa cabdullaahi guri ka dhaxashay maba dhimanin welibeed markay zaynaba dhiman marka ruwaadda dambe waa wax sidaan dhahayeen ee zaynab binti jaxash maaha iyada inay saalahato ee fa amara rasuulullaahi sal ll slam an tuwarata duura almuhaajiriinna macnaheeda see wada yacnii guriga in la dhaxal siiyo muxuu ku imaanayaa dhaxalku waa laysla leeyahay naaguhu ama umunay naagtu qaadanaya ama rubcay qaadanaya ka badan ma qaadanaysa see marka guriga si gaara maxaa guriga loogu sheegay marka culummadu waxay leeyihin waxaa dhici karto in iyada markaasi saamiga ay hesho haddii uu guriga ula ekaado in guriga laga siiyo amase in guriga iyada markaas saamigeedii iyo gurigii haddaanu la ekaaninna in gurigii un markaas loogu dhammaystiro oo markaa waajib kale inay ahayd yaa dhici karta ayb saasay marka ku sheegeen ayb sheegashadan ay sheeganayaanna guryaha awal hadday xataa dhaxal la siinaya dhaxal kale guryaha iyaga waa laga bixi jiray wax kalea dhaxalka laga laga siin jiray laakiin markaan si gaar ahaaneed in guryaha iyaga la dejiyo ay ku noolaadaan baa nebigu amraya sala allahu calayh waali wasalam ayb fa amaa tawriiduhu duura nisaءa almuhaajiriina khusuusan fayushbihu an yakuuna dalika calى macna اlqismati bayna اlwaraث wainamaa khasasahuna bاdduuri liأnnahuna biاlmadiinati haraa'ibu bay ku ahaay liannahuna biاlmadiinati haraa'ibu laa cashiirata lahuna biha naagihii waa dad ducafana waa yihiin madiinana qaraabo kuma aysan lahayn saasaa guryaha si gaar ahaaneed iyaga loo siiyey wej kalena waa jiraayo wahuwa an takuuna tilka duur fii aydiihinna madaa xayaatihinna calى sabiili اlirfaaqi bالsukna duuna اlmilki milkisiin inaan laga wadin ee laga wado inta ay nool yihiin inaan guryaha laga bixi karin saa in laga wado marka oo aysan milki u lahayn ayb baabu اdukhuuli fii ardi اlkharaaj baabu bayaani xukmi اdukhuuli gelidda xukunkeeda caddayntiisiibu u baab yahay fii ardi اlkharaaji dhulka kharaajka la galo ardulkharaaj dhulka yacni kharaajka loogu talagalay in la galo xitaa ku soo arooray ayb yacni wuxuu tilmaamayaa dhul muslimiintu ay kharaaj ku sameeyeen qof muslim inuu gato ee isagu ou gala marka meeshaas dhul baa maalan gaaladii laga qabsaday heshiisaa lala galay dhulka inay ka shaqaystaan dhulkoodana haystaan maalan iyagoo sidii ku shaqeeyo oo dhulka ka shaqaynayo caamiliinka ah ayaa nin ka gatay saamigan baan idiinsiiy dhulkii iyagaana loo qiray dabcan lagama milkigooda lagu sugay laakiin inay ka bixiyaan qadar mucayana sanadkii intaasaa bixinaysaan kharaajku marka waa nooc jizye ah qof mu'mina marka ma gadan karaa dhulkaas gaalkii jizyada lagu lahaa kharaajka lagu lahaa hadduu dhulkii ka gato waxaa imaanayso ee sidaa uu ku galo weli kharaajku waa socona ma joogsanayo xoolihii sanadka la bixin jiree muslimiintu ka heli jireen waa in la bixiyaa maxay noqonaya marka suuradii nin muslima oo lacag kharaaja laga qaadaya oo isaga isu keenu noqonaya masaladaasuu rabaa marka inuu ka hadlo kharaajkuna sidiisuu axkaam badan yahay ruux hadda waxaa weeyaan suuradiisuna inuu jizye u dhow yahay yay sheegeen ilaa waxaan u malaynaya afar imaam yaa fiqigiisa aad wax uga qorqortay yaxya ibnu aadam kitaabulkharaaj buu leeyahay waxaa kaloo iska leh ibnu rajab kitaab weyn buu alifay oo isago axkaamtiisa uu ku qoray oo khilaafka iyo yacnii fuqahada aqwaashooda iyo waxaasoo dhan oo uga hadlo abuu yuusuf ilqaadina kitaab uu leeyahay iyo a'immada mid ka midoo kale afar imaam meelahaas ayaa kharaajka wax ka alifeen ayb kan ibnu rajaba aad ugu weyn marka isagu marka culumtaas dhan buu jamcinaya alistikhraaj fii axkaami alkharaaj ayaa la yidhaahdaa ayb marka dhulkaas kharaajka xukunkaasuu rabaa marka inuu ka hadlo dhulka ardulkharaajkuna gaalada gacantooda ku jiro waa laba nooc ardulkharaaj laba nooc dhul gaalada ay muslimiinta kula heshiiyeen inay muslimiintu leeyihiin dhulka ardun dhul ay muslimiinta gaalada ay muslimiinta kula heshiiyeen inay muslimiintu leeyihiin dhulka sidii kii khaybar oo kale iyagana marka ay ka shaqaystaan waxna ay bixiyaan meeshana ku noolaadaan culimmada marka dhulkaasi waxay ka qabaan laba madhab madhab waxaa weeyaan waa waqafay muslimiinta u tahay waa sida mashhuurka imaam axmedka xaggiisa mashhuurka ka ah ayb riwaayo kalena waxay leedahay khiyaar imaamkaa ule siduu doonu ka yeeli karaa yacnii ardada kharaajku koow qismiga koowaad waa qayb ay gaalada muslimiinta kula heshiiyeen dhulkana muslimiinta iska leh iyagana marka shaqaalay ka noqonayaan qayb saas ardada noocaas marka imaamkaa khiyaar uleh suu ka yeelo waqaf hadduu ka dhigo iyo hadduu fei ka dhiga qaybka labaad waxaa weeye dhul ay nagula heshiiyeen inay dhulka iyaga leeyihiin laakiin shay macluuma oo ka soo baxa inay bixiyaan meel baa la qabsaday maalan waxay leen dhulka annaga noo daaya dhulka annaga iskale milkigeennaa ka bixinnina sanad walba waxaan idiin keenaynaa waa nooc labaad ardadaasi sidaa marka gaaladaasa iskale marka haddii saa la yidhaha wixii iyaga lagula heshiiyey oo maal ana laazim uu ku yahay inta ay gaalnimada baaqiga ku yihiin daartana maxaa la dhahayaa marka dhulkaas maxaa lagu tilmaamaya dhul gaalowa daarulkufur fiiri marka qaryaa la galay muslimiintii way galeen gaaladii waxay yidhaahdeen meesha deganeen dhulka annaga milkigeenna ha ka bixinnina annagana waxaan idin siinaynaa sanad walba intaasoo lacaga ama intaasoo badar ah intaasoo dhar ah wixii lagu heshiiye dhulku waa dhul gaalo waa daarulkufri oo daarulislaam ma aha iyagu intay gaalo yihiin oo sidaa gaalnimadooda ay baaqi ku yihiin lacagtaasaa ku socota iyo kharaajkaas ayb waana madhabka marka sidaas tafsiilkaas madhabka waxaa qaba marka jumhuuru ahlilcilmi kay qabaan waa imaam maalig iyo imaamu shaafici hadday marka ay islaamaan hadday islaamaan kharaajkii lagula heshiiyey waa ka dhacaa dhulkoodana ay ka iskaha soomala nin muslima lagama qaadi kara jiziye mar walba hadday dhulka kula heshiiyaan inay iyagu leeyihiin kharaajkiina ay gutaan marka mas'alo kale waxaa ah dhulkii iyagaa iska leh jizyey ka bixiyaan nin muslima ma iibsan karaa horta ma u bannaantaha inuu gato laba madhab baa jirta culummada qaarkood waa karaahay leeyihiin waa nacayaan in la galo maxaa yeele dulli iyo jizye ayuu qofku dhex gelayaa markaas saas darteed baa loo diidayaa meeshaas marka waa baabkan abu daawuud uu baabaynaya hal yajuusu lilmuslimi an yadkhula tilka alard dhulkaas qofka muslimkaa ma geli karaa waa masaladan marka dhul iyagu ay leeyihiinoo jizye ka bixiyaan ma gadan karaa culummadu way kahanayaan qaar badan oo ka mida hadday islaamaanna marka dhulkaasi marka waa kharaaj waa yani qowlka koowaad saas wa ayb cumar iyaana laga wariyey kanoo kale waa reebi jiray cumar ardul kharaajka in la gato wuu diidi jiray ayb qowlka kale qowl jumhuur weeyaan ay qabaan lama kahday leeyihin laa yukrahu karaaha ma aha bina'an calaa annaha ida intaqalat ilaa muslimin lam yakun calayhi kharaajun wa huwa qowlu maalik waaxmed washaafici qowlka labaad marka wuxuu leeyahay waa la iibsan karaa qofka muslimka hadduu iibsadana kharaaj laga qaadi maayo ayb wax kharaaja dushiisu noqon maayaanba ardul kharaajku marka waa laba nooc sulxi iyo canwa qayb sulxi lagu furto iyo qayb xoog lagu furto siyaabahaasna waa loo qayb qaybshaa qaala xadaanaa haaruun bnu moxamed ibni bakaar ibni bilaal qaala xadaanaa moxamed ibnu ciisa yacni bna sumayc qaala xadaanaa zayd bnu waaqid qaala xadaanii abu cabdillaahi can mucaadi bni jabal annahu qaal man caqada aljizyata jizyada qofkii gunto fii cunuqihi luquntiisa qofkii ku xira jizyo faqad beri'a wuu ka beri noqday mima calayhi rasuulullahi sal l slam wixii nebigu uu ku taagnaa waa ka beri noqday waa haddii markaa sida man caqada aljizyata fii cunuqihisay ku suurtoobaysaana dhul jizye laga bixi jiray inuu gato oo isagii marka calaa qowlin yani culummadu ay leeyihiin dhulka jizyada laga bixin jiray haddii qof muslima uu gato weli kharaajku waa soconaa muslimiinta qof muslima gatay uga istaagi maayo ayay leeyihiin culammada qaar badanoo ka mid ah saa darteed marka ninkaasi jizyow qoorta ku xirtay tafsiirkeedu saas xadiidkan marka abu cabdillaahi xadaanii abu cabdilaahiga uu leeyahay laysku khilaafsan yahay tacyiinkiisa cidda uu yahay adal badan baa ku jira ayb muxuu ku xukumay ninkaasaa marka hadal badan uu ku jira abu cabdilaahiga hoostana marka uu ku dhigaa sharaxana inuu ku dhigayo la arkaa qaala xadaanaa xaywat bnu shurayx alxadramiyu qaala xadaanaa baqiyatu qaala xadaanii cumaaraة bnu abi shacثaa qaala xadaanii sinaanu bnu qays qaala xadaanii shabiibu bnu nucaym qaala xadaanii yaziid bnu khumayr qaala xadaanii abudardaa qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali waslm nebigu waxau yidhi man akhada ardan dhul qofkii qaato bijizyatiha jizyadeeda ku qaato faqad istaqaala hijratahu hijradiisiibuu ka laabtay ayb uu ka tegey waman nasaca qofkii siibo sakaara kaafirin gaal dulligiisa qofkii qaado oo siibo min cunuqihi luquntiisa ka siibo fajacalahu yeelo fii cunuqihi luquntiisa yeelo faqad walla alislaama islaamkiibuu u jeediyey dahrahu dhabarkiisiibuu tusay islaamkiibuu dhabarka u jeediyey qaala fasamica minii khaalid bnu macdaan baa iga maqlay hada alxadiid faqaala lii wuxuu igu yidhi ashabiibun xadaaka shabiib miyaa kuu sheegay qultu nacan baan idhi haah qaala waxauu yidhi faidaa qadimta haddaad gasho ood u tagto fasalhu su'aal falyaktub ilaya bilxadiidi xadiidka ii soo qoro qaala fakatabahu lahu wou u soo qoray falammaa qadimtu markaan soo galay sa'alanii khaalid ibnu macdaan wuxuu i su'aalay alqirtaasa warqaddii faacdaytuhu waan siiyey falammaa qara'ahu markuu aqriyey taraka wuu ka tegey maa fii yadayhi gacmihiisa wixii ku jiray min alaradiin oo dhul ahaa xiina samica daalika markuu saa maqlay dhulalkii uu qaabkaas ku gato dhan waa iskaga tegey xadiidkan isnaadkiisu dacfi baa ku jiro baqiyatu bnulwaliid oo mudallis ahaa ku jiro sheekhiisa cumaarana jahaalaa ku sugan qaala abu daawuud hada yaziid bnu khumayr alyazaniyu laysa huwa saaxiba shucba kaa marka saaxibu shucba ma aha baabun fi lardi yaxmiiha alimaamu aw irajul baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi lardi dhulka yaxmiihaa uu seeraynayo alimaamu imaamka aw irajulu ama ninka qaala xadaana bnu sarx qaala akhbarana bnu wahbin qaala akhbaranii yuunus can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillaahi can ibni cabaas can sacbi bni jahaama ana rasuula اllahi sala allahu calayh ali wasalama qaal nebigu wuxuu yidhi laa ximaa ila lilaahi walirasuulihi seerayn ma jirto dhul layska seereeyo la xiro oo inta la gooyo la yidhaha dhulkan lama geli karo cid geli kartaa ma leh dhul la dhahaa ma jiro ilaa lilaahi walirasuulihi alla i rasuulkii unba u sugnaaday yacnii sifo sharci ah unbaa dhulka lagu seerayn karaa seero looga dhigi karaa shaaricaana iska leh alla iyo rasuul baa leh imaamku isaguna dabcan waa seerayn karaayo sharcigii wixii uu ogol yahay geela sakadoo kale xoolaha sakada meel ay daaqaan oo kale intuu u soo wareejiyo waa u seerayn karaa waa u xiri karaa haakadayb khaaabi marka wuxuu yidhi yuriidu laaxima ilaa calaa macnaa maa abaaxahu rasuulullahi macnaha xadiidka saas seerayn ma jirto ilaa wixii nebigu uu banneeyey maahani sifihii nebiga wax u seereeyey waa bannaan tahay wax loo seereeyo seerahana waxaa la yidhaahdaa dhul dhul intaa yacni la wareejiyo ama xuduud loo sameeyo oo la yidhaah dadkuna ma soo geli karaan xooluhuna ma soo geli karaan dowladuhu waa sameeyaan waana lahaa jireen ayb dhulalkan marka iyagu marka dowladuhu mararka qaar masaalix sharciyay u sameeyaan qolooyinkii daaqa qaranka iyo waa lahaa jireen dhul weyn oy seereeyaan oy xiraanaa jiri jirtay oy ugu talagaleen daaq oo waxyaabaha kale marka aan sifahaas ku soconin waa diidi jireen marka sifo noocaasa hadduu jiro laa ba'sa oo maslaxa ay muslimiinta ugu jirto ila haddii dhulku nin walbaa iska seeraysan la yidhaahdo oo uu xirto waxaa dhalanaysa marka inaan dadkii yacni meel beer laga falana la waayo xoolaha meel la daaqsadana la waayo oo masaalix badan ku cadilanta waa waxa hadda dadku ay samein badan ay samaynayaan dhul kayn ah wax uu ku samaysanayo aan jirin hadduu qof warshad ka samaysta maanta oo uu boqolaal qofood ka shaqaalaysiiyo oo weliba dadka ile deegaanka dadka u dhow unbaa shaqo ka helaya meeshee hadduu markaa shaqaale sidaa u geliyey oo iyagiina shaqo uga abuuro dhulkiina nooleeyo mayay leeyihiin dhulkan yaa iska leh haddii la yidhaahdana annaka qabiilkeenna iska lehu leeyahay marka dhulku qabiilku isagu wax ma yeesho milkina ma yeesho dadkaa wax yeesho haddii fardi afraadda ka mida dhulku leeyahay oo muslima waa loo waa uga kacaa qofku nacam mana qaadan kara mana noolaysan karaba horaan u sheegnay laakiin haddii fardi uusan lahayn dhulkii cid leh aynan jirin oo dhul kayn ay tahay oo iska abaar ah oo markaa ninkan uu qarash ku galo oo webi uga soo jiido biyo iyo ama ceel iyo riig uu ka qodoo kale iyo oo mashaariic marka uu dadkii uga sameeyo dhib ma leh marka taas nacam dowladdu marka hadday dowladda u goysana waa khayr haddaanay u goynin dowladduna dhul markaa waxaa weeyaan ixyaa ulmawaad ah dhulkii marka inuu sifahaas ku cadilnaado maahan qof meel iska saaraysa karo meeshan anaa yani meeshan annagaa iskale iska dhihi kara ma lahane hadduu isagu rabo inuu milki u yeesho ha noolaysto qaybtaas hadduu milki u lahaana marka milkigiisa ha caddeeyo intaa weyaan laakiin ximaha iyo seeraha iyo wareejinta waxaa iska leh sifihii alle iyo rasuul ku banneeyeen buu ku banneeyahay xadiidku saasuu leeyahay qaala bnu shihaab wabalaqanii anna rasuula اllahi sal ly slam waxay soo gaartay nebiga xaman naqiica naqiic meesha la yidhaha dhul biyale buu ahaa ayuu seereeyey nebiga qaala xadaanaa saciid bnu mansuur qaala xadaanaa cabdulcasiiz bni muxamed can cabdiraxmaan bni alxaaris can ibni shihaab can cubaydillahi bni cabdillahi can cabdillahi bni cabbaas can isacbi bni jahaama ana nebiya sal l slam nebiga xaman naqiica wa qaala laa xumaa ila lilah boqorada ayaa sameeya hadda dhulkan seeraynta dhulalkan carabta iyo meelaha qaarkood waxaa weeyaan dhul ilaahay ogyahay bay iska xirayaan wax danoo ay ku qabsadaan male dhulkaasi waxar yar hadday gashana qofkii iska lahaa iyo waxartaba xaalkooda ilaaha og ayb dhul cidla'ana weeyaanoo laga yaabo inay soddon kilomitir iska goostaan waxa sifa sharciya ma aha dhulku in maslaxo loo gooyo waa loo loo yacni ximaayeeyo baabu maa jaa fi rikaazi baabu bayaani maa kii caddayntiisiiba u baabyahay jaaa yimid fi rikaazi duukufaareedka rikaasku waxaa la yidhaha dafiinu ljaahiliya meel gaalo beri hore deganaa jirtay kayd ay uga guureen oo dhulka ku jiro yaa qof soo dhulka u faagfaagaya ayuu ku arkay calaamadihii waxaa ku taal marka ummad waa hore baaba'day oo gaalo ahayd baa calaamadaheeda uu leeyahay rikaasaa la yidhaha rikaaskaas marka shan meel baa loo qaybinayaa qayb ayaad bixinaysaa humusaa lagugu leeya inta kalena adaa iskale qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saciid bni اlmusayab waabi salma samca abaa hurayrata annahumaa samica abaa hurayrata yuxadiثu ana الnabiya salى اllahu عalيه ali wasalam qaal fi rikaazi اlkhumus qaala xadaanaa yaxya bnu ayuub qaala xadaanaa cabaad bnu اlcawaam can hishaami can اlxasan qaala alrikaazu rikaasku alkanzu اlcaadiyu waa kanziga reer jaahiliga alcaadiyu waa nisbatan ilaa caad caad aluulaa caaddaas horena marka waxay ka wadaan dadkii hore yani waxay dhihi jireen waxyaabaha jaahiliga ahee qadiimka waxay dhihi jireen haadaa caadiyun shaygaani waa shay reer caad loo nisbeeyo waxay ka wadaan yacnii wax muddo horoo dadkiisu baaba'ay waayo shaygaan meesh ku duugan alkanzu alcaadiyu dafiinu ljaahiliyaha lagu fasiro umbaa laga wadaa rikaaska ayb qaala xadaayb xadiidkan marka rijaashiis waa iqaat laakiin samaacu اlxasan abu hurayra uu ka maqlay baa war ku jira ayb riwaayat اxasan weeyaan xasan اlbasri baa hadalkan yidhi isagu saxiixun maqduucan صيiح مqطوuع qال xdثna جaعفر بن مسافر qال xdثna بن أbي فudayk qال xdثna الزمعي عن cmته qرyبة بنت cبدالله بن وهب عن أmha كريمة بنت المقداد عن ضباعة بنت الزبير بن cبدالمطلب بن hاشhم أنها أخبرتha way u sheegtay qاalad waxay tihi ذahب المقداad baa tegey لxاajatihi buu u tegey dantiisa xaajo ayuu u aaday bibaqiici alkhabkhaba baqiic alkhabkhaba khabkhaba marka waa mowdicun binawaaxi lmadiina meel madiine geesteeda ah baqiicu lgarqad iyo baqiicu lkhabkhaba ayaa jirta meeshaabuu xaajo tag ayuu xaajo u tegey fa idaa waaba isaga oo waxaaba markaa kadiyey ou arkay juradun doolli yukhriju bixinayo min juxrin god ka soo bixinaya diinaaran diinaar wuxuu arkay yacnii juradku waa nooc dooliga ka mida waa weyn oo marka meel goda diinaar ka soo qufayo ka soo bixinayo uma lam yazal kama ka zuulin meeshiisa uma lam yazal kama zuulin yukhriju inuu bixinayo diinaaran diinaaran diinaar diinaar xataa akhraja sabcata cashara diinaaran ilaa toddoba iyo toban diinaar uu ka soo bixiyo toddoba-iyo toban diinaar maal yar ma ah waa dahab aad u fara badan nisaabkiiba maxaa ka dhiman saddexaa ka dhiman bis fa kaanat uma akhraja khirqatan xamraa'ahahay wuxuu soo bixiyey calal gaduudan yacnii fiiha dhexdeedu uu yahay diinaarun diinaar ow baqiya fiiha diinaarun uu ku baaqi noqday fa kaanat amaaniyata cashara diinaaran siddeed iyo toban diinaar bay noqotay markaa fadahaba biha ila nebiy sal l slam nebiguu ula tegay marka fa akhbarahu qisadiibu u sheegay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi khud qaado sadaqatahaa sadaqadeeda qaada buu yidhi tan sakadeeda iga qaad sadaqadeeda faqaala lahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebigu wuxuu ku yidhi hal hawayta ila aljuxri nisaabka dahabka labaatan ha iska ahaada laakiin rikaasku nisaab looma shardinayo isaga wixii lasoo bixiyo un khumus unbaa laga dhiibaya intay ahaadaan markaa nebigu wuxuu ku yidhi hal hawayta ila aljuxri godka ma u hoobatay godkay waxaan ku jireen danaaniirtan adiga ma u hoobato ma u degtay qaala laa buu yidhi maya faqaala lahu rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ku yidhi baaraka allaahu laka allah kuu barakeeya fiiha iyada sadaqaa kama qaadin sifaha uusan uga qaadin marka waa maxayna min baabi luqata waay waxan waa luqata waa baadi shay baadi ah hirkaas ma aha maadaama uusan shay duugan oo isagu uu soo bixiyey maadaama aanay ahayn wax doolli soo tuurtuuray oo bannaankan uu ka qaqaatay waama marka hirkaas lama dhahayo taas maxay noqonaysaa marka waa luqata macnaheedu marka meesha waxaa ku jiro yaboohi hal sano haddii cid kuu timaado aad weyso iska qaado hadhow haddii laguu yimaado ninkii iska lahaa sheegto waa lagaa rabaa marka shaygu hadduu luqato yahay baadina sadaqa lagama dhiibo suma fahmi macnuhu marka sidaas weeyaan xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro oo wuxuu ku jiraa azamciyu ninkaa dhacay wa huwa muusa bnu yacquub azamciyu qurayba bintu cabdillaahi bni wahb bna jahaala ku sugan ayb xadiidka ma ku xukma aciif macnihiisana saabaa loo tawjiihinaya baabu nabshi اlqubuuri qubuuraha faagiddooda caddaynteediibu u baab yahay alcaadiya qubuurihii markaa jaahiligii hore yakuunu fiiha almaalu yakuunu ou ahaanayo fiiha qubuuraha dhexdooda almaalu maal ou ahaanayo qubuurihii hore in la faago haddii maal ou ku jira in inta la faago maalka laga soo baxsan karo marka jaahilina khaas kuma ahano xataa qabri muslimba ha ahaadee haddii maal lagula aaso oo maal lagu duugo qofkii uu sheegto war meeshan ani maal baa iguu jiray ninka aad ku duugteen hadduu yidhaahdo waa loo faagaya waa lasoo faagaya waa laga soo bixinaya maalkii baa ayaa ninka laga siinaya orad marka qabriga markaa kadib baa la duugaya kutubaha fiqigana waa qoraan maahan hariib ama ah waxaa la mida iyadana hadduu qofku yidhaahdo qubuurta qabriga faagidiisa hadday dhul aan dhul qof lahaa oo ardo oo qof uu leeyahay haddii qofka lagu aasay meydka iiga bixi waa dhihi karaa dhulkan iiga faag hadda maalan waxaa jira qof baa maalan guribuu gadanay gurigii baa meyd ku jira qabri baa ku duugan ninkii guriga gatay waxuu xaq u leeyahay inuu iska bixiyo marka meydkaas faaga qabrigaas oo markaa meesha qubuuraha uu geeyey ama kii ku duugay inuu iska baxsho waa leeyihin qabri baa la faagayaa marka ma la dhahaayo haddii marka maal yar gabal yaroo dahaba haddii qabriga in lagu faago yacnii sifo sharciya oo bannaan ay noqotay min baabi owlaa waxaa xaqullaahi hadduu meesha ku baaba'san yahay xaq alle hadduu meesha ku baaba'san yahay in la faago oo meelo kale lagu duugo tatacayan qasabay noqonaysaaba xataa oo keliya lagu gaabsan maayo in qabriga kor laga jejebiyo keliya in lagu gaabsada maaha ayb maxaa yeele dadkan dhagaxa maaha waxa ay fiirsadaane turaabtaas cidda ku jirtay caabudaan yay caabudaan marka xaq alle bani aadamkii yacnii toban dollar hadday qabrigaas kaaga dhex jirto inaad faagtaan laguu ogolyahay xaqii alle ka waran marka oo haddii meesha lagu dayacayo dadkan ay ku dayacayaan sifahaas marka qubuurta in dadka indhahooda laga baabi'iyo oo ay garan waayaan waa wax saxaabadana ay samay jireen cumar radiallaahu canhu wuxuu ku sameeyey qabru daaniyaal daaniyaal ambiyahi bani israa'iil uu ka mid ahaa baa la yidhi markii la furtay dhulkaas ciraaq ayaa sariir baa loo tegey oo ku jiray isagoon isbeddelin cumar markaa waa loo sheegay wuxuu amray kow iyo toban qabri in la qodo oo cusub markaa inta yacnii lagu meelahaas lagu dhex daro habeenkii la duugo la aaso oon la fahmin marka tacmiyatan liamrihi si dadka looga qariyo qabriga daaniyaal ay u fahmi waayaan sooma fahmin waana la baabi'i jirayba qubuuraha sidooda raadadkooda si dadka markaa looga aanay ugu fidnoobin ayb marka wax hariib ana maaha wax qalada wax xaaraam ana maaha arrinta ayadana ayb qaala xadaanaa yaxya bnu maciin qaala xadaanaa wahbu bnu jariir qaala xadaanaa abi qaala samictu moxamed bna isxaaq yuxadiu can ismaaciila bni umayah can bujayr bni abi bujayr qaala samictu cabdاllahi bni camrin yaquulu samictu rasuul اllahi sal ly slam yaquul xiina kharajnaa macahu markaan la baxnay ila daa'if famararnaa biqabrin qabri ayaan soo marnay faqaala rasuulu llahi sal ly slam haadaa qabru abii riqaal qabrigaani waxa uu yidhi waa abuu riqaal ninkii la dhihi jiray qabrigiisii wa wa kaana bi hada alxaram xaramkan buu ku sugnaa uu joogi jiray yudfacu canhu waa lagu ilaalin jiray oo yacnii cadaab yacnii dhibcadaabka waa looga ilaalinayay falamaa kharaja markuu baxay oo xaramkii ka baxay asaabathu niqmatu musiibadii qoladiisa ku dhacday baa asiibtay allatii asaabat qowmahu qowmkiisii asiibtay bi hada almakaani ay ku asiibtay fadufina fiihi meeshaa baa lagu duubay marka ninka abuuriqaal marka dadkaa la halaagay hore ummadihiisii waa la halaagay isaga marka xaramkii buu iska joogay intii xaramka uu joogay waa la daayey markuu ka dhaqaaqay xaramka ayaa la halaagay marka halaaggii uu ku dhacay wa aayatu daalika kaas calaamaddiisa in qabrigiisu halkan yahayna calaamadeeda annahu dufina macahu waxaa lala duugay qusnun min dahab qidca oo dahab ah laan dahab ayaa lala aasay in antum idinku nabashtum canhu haddaad faagtaan asabtumuuhu macahu dahabkaas baad ka helaysaan dahabku waa rikaas marka rikaas buu noqona ila waa dafiinu ljaahiliya waay waxaa dadkiisu ma noola ayb qabrigiina in loo faagi karana waa waa tusayaan fabtadarahu nnaasu dadkii baa u degdegay faistakhrajuu lqusna dahabkii bay marka meesha ka soo saareen oy ka soo bixiyeen xadiidka marka isnaadkiisu dacfi baa ku jiro bujayr bnu abi bujayr ayaa ku jiro ayb ayb abuuriqaalkuna marka ninkaas ayuu ahaa qoladii marka qoladiisaasuu ka haray qowmu saalix buu ahaa isaguu ka haray meesha xaramkaasuu joogay markuu ka baxaba halaagii asna meeshiisii iyuu ku sugaya wbiاllahi الtowfiiq wsal اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وaصxabi